hits
barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laantaaf soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka o dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somali com
duurnimo wanaagsan dhammaantiinma dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba waa salaasa waana siddeed iyo tobanka bisha februari sannadka laba kun iyo labaatanka haata saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa kowdiyo barkii duhurnimo idaacaddana waxaa halkan si wada jireeda kala socodsiin doona xuseen barre iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud sharwac
qodobada aan idinku hayno barnaamijkana waxaa ka mid ah gabdho dhallinyaro ah oo magaalada boorama ka furay xarun jimicsi oo u gaar ah dumarka maadaamay jirto kuwa rag oy ama ku celiliyaan ama dee ayna awoodi karin wakhti ay tagaan oy maamooyinku badan yihiin marka waxaan u furnay fikir inaannu annagu samayno jiim u khaasa dumarka oy iman doonaan wakhtigay doonaan ay firaaqo helaan oo kale
waxaa kaloo dhegaystayaal aad maqli doontaan waraysi ku saabsan dhallinyarada garabradatadaa amaba xamaalnimada kaga shaqaysta dekedda magaalada jabuuti sidoo kale heesihii ayaannu idiin haynaa dhoof jacaylu daranaa alahayu u daranaa dhoof jacaylu daranaa maygu dhegay sidoo kale ciyaariya qodobo kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddan duhurnimo hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida saraakiisha caafimaadka ee waddanka shiinaha ayaa maanta sheegay in tirada dadka la xaqiijiyey inuu haleelay fayraska coronavirus ay gaadheen labayo toddobaatan kun oo qof halka tirada u dhimanaysaana ay sare usii kacayso islamarkaana ay ku dhowdahay kun iyo sagaal boqol oo qof warbixinta u dambeysay ee soo baxday ayaa ahayd mid ay tilmaamaysa in dhimashada sagaal iyo aan idhaahdo sagaashan iyo sideed oo qof islamarkaana ay fayraska uu soo haleelay kun sideed boqol iyo weliba siddeetan iyo lix qof oo cusub kuwaasoo iyagana la tilmaamay inuu fayrasku dhacay iyadoo tiradaasi ay werwer ku abuurtay hanaanka caafimaadka ee dalkaasi islamarkaana keentay in culays la saaro in aanu intaasi ka sii fidin islamarkaana bulshada kala gaadhin telefishinka ay dowladdu gacanta ku haysa ayaa sheegay in hal qof oo ka mid ah dadka maanta fayrasku u dhintay uu ahaa leo siming oo agaasimo ka ahaa cusbitaalka wujang ee magaalada wuhan ee caasimada gobolka hubey halkaasoo ahayd halkii uu ka soo bilaabmay coronavirus ururka garsoorayaasha maxkamadaha ee maraykanka ayaa maalinta beri arbacada isugu imanaya shir deg deg ah oo lagu eegayo waxaa loogu yeedhay faragelinta uu maamulka madaxweyne trump ku sameynayo garsoorka shirkan ayaa imanaya kadib markii madaxda maamulka madaxweyne trump ee wasaaradda garsoorka ee maraykanku ay farageliyeen dacwadda ka dhanka ah nin ay saaxiib dhow yihiin madaxweyne trump oo lagu magacaabo roger stone gudoomiyaha ururka madaxa bannaan ee garsoorayaasha maraykanka ayaa v o eda u sheegay in ay ka walaacsan yihiin beegsiga lagu bartilmaameedsanayo qaar ka mida garsoorayaasha maxkamadaha maraykanka
duhur wanaagsan dhammaantiinma dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba ayaanadu leenahay halka warkaasi idinka soo gaarayana waa idaacadda duhurnimo ee v o a idinka imanaysa washington madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa goor dhoweyd soo gebagabeeyey khudbad u jeedinayay labada gole ee baarlamaanka somalilan khudbadaasi oo ahayd khudbadii sannadeedkii dastuuriga ahayd isagoo kaga hadlay qodobo door oo ay ka mid yihiin amaba kaga hadlay xaaladda gudaha somalilan iyo weliba geeskaba haddaba waxaa hadda khadka telefoonka ee magaalada hargeysa si toosa ugu jira wariyahayaga khadar maxamed cakule ugu horreynba khadar haddaan ku weydiiyo haddaad soo koobto nuxurka qodobada uu soo qaatay ee uu kaga hadlay khudbadiisa muuse bixi cabdi maxay maxaa ka mid ah
aad iyo aad baad umahadsan tahay cabdixakiin shirwac runtii madaxweynaha somalilan muuse bixi cabdisaad sheegtay khudbadsameediisan laba kun iyo shanka ee labada aqal fadhi welitirka ay yeesheen maanta uu gudoominaya gudoomiyaha aqalka guurjida hore saladan maxamed aadan uu kaga hadlay dhowr qodob xagga hore madaxweyne wuxuu kusoo qaaday arrimaha dhaqaalaha nabadgeliyada iyo mashaariicda horumarineed sida sanadkii hore laba kun sagaal iyo tobankii xukuumaddiisu ay uga fulisay ama qorshaysay iyo sanadka labaata waxyaabaha horumarinta bulshada uga qorshaysan laakiin halka dadka oo dhan wada sugayeen ama dadka soomaalidii ay aada u eegayeen oo la xidhiidhay arrimii maalmihi ugu dambeeyey xataa idaacaddeennu ay waramaysay madaxweynuhu maruu soo qaaday arrinta kulankii isaga iyo ra-iisal wasaaraha waddanka etoobiya beha dowladda federaalk ee soomaaliya maxamed cabdillahi farmaajo ku dhex maray xafiiska ra-iisal wasaaraha etoobiya waxa uu sheegay in salaasadii hore isagoo safarka soo baxaya si deg dega looga xafiiska ra-iisal wasaaraha kadibna ay uu u tegay dabadeetana loo sheegay in madaxweyne farmaajona uu soo socdo ku kulanay buu yihi wax qorshaahoo aan la tegay oo ama cadoo diyaargarow arrintaa jirin waayo maruu laakiin ka hadlay madaxweynuhu waxaa aada la isu Ah, weydiinaya ah, marka ah.
laga yimaado kulankaasi een, ka dhacay addis ababa een, waxaa tuhun baa soo baxaya ama hadalhayn baa soo baxaysay ku kooban oo warbaahinta bulshada een, oo ay magaalada hargeysa ay suurtagal tahay in ra-iisul wasaaraha etoobiya iyo madaxweynaha soomaaliya ay yimaadaan arrinkaasi muxuu ka sheegay
En cabdixakiin ow en wasaad sheegtay waxa uu madaxweynuhu arrintaasi ka sheegay oo ka yidhi en waxa ugu horreyn uu soo dhoweeyey hadalkii madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya oo muqdisho ka sheegay ee uu sheegay in xilligii dowladii kacaanka ama dowladda milatariga en en dadka somaliland dhibaato ay ku dhacday arrintan uu raaligelin ka bixinayo arrintaasi waa arrin nagu cusub oo anigu aanan filaynba in madaxweyne ee dowladda federaalk saa u hadlo waanan soo dhaweynayaa buu yihi arrintaa wuu ku ammaanay madaxweyne farmaajo marka laga reeba buu yihi hal qodob oo ah in arrinta kale ee jabhadaha uu raaciyay arrintaas saleegay waxa kale uu sheegay isma qabanayaan buu yihi isagoo hal- arrintaa ka jawaabaya madaxweynaha em, raaligelintaa uu bixiyey iyo hargeysaan tegayaa iyada waa laba aan anigaba isu kaysabanayn isagoo arrintaa sii hadlaya ama kasii em, sii cadaynayana wuxuu yihi laba arrimood unbay somaliland iyo soomaaliya iskaashi uu ku iman karaa laba shardi Eh, waa qodobka koowaad inay dowladda federaalk ee soomaaliya madaxweyne farmaajo iminka hogaaminaya iyo madaxweyneyaasha ka dambeeyaaba ay aqoonsadaan somaliland madax banaanideeda waa sida muuse biixi ee madaxweyne somaliland yidhi sidoo kale waxa uu yidhi waa in ay madaxda dowladda federaalk ee soomaaliya oo madaxweyne farmaajo uu hadda jooga ilaa kuwii ka dambeeyaaba ay ixtiraamaan go-aanka shacabka somaliland ee gooniystaaga somaliland waxa kale oo uu yidhi ma dhacayso in madaxweyne farmaajo ama madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya maxamed cabdullahi farmaajo uu yimaado hargeysa ma dhacayso ilaa saddex jeer buu ku celiyey eh, golaha eh, aqalka guurtida Wagit.
iyo wakiilada fadhiga wadajirkaana waxaad markaa moodeysa in en, si weyn shacab laysula oogsaday oo en, arrintaasu dadka aada iyo aada isu weydiinayeen Waa Ma gartay.
raagtay in mowqif xukuumadda loo gaalo ugu dambeyn haddaan ku weydiiyo khadar een, arrimaha doorashooyinka somalilan oo iyadana muddooyin badan laalan oo islamarkaana een, dee doodo badan ka dhalanaya iyada taa inagoo soo koobayna muxuu ka yidhi
arrinta madaxweynuhu uu ka hadlay eh, weji cusub baana madaxweynuhu arrintaa geliyey ama uu eh, muxuu aha furay saaka oo ah arrimaan dadku aada eh, runtii u filayn kolleyba madaxweynuhu isagoo arrintaa ka hadlaya wuxuu yidhi waxaan en, ku dhawaaqayaa inaan furi doono en, ururada siyaasadda iyo xisbiyada siyaasadeed ee somaliland iyadoo heerka doorashooyinka cabdixakiino siduu qorayo mudaxileedka xisbiyadu ay ku dhan yihiin sanadka laba kun iyo labaiyo labaatan oo muddo tobankii sannadood hal hal mar baa la furayaa wuxuu xeelka odhanayay laakiin madaxweynuhu wuxuu carabka ku dhuftay En, mudanayaasha golaha haddaad tihiin waan idiin soo gudbinaysa ugu dhaqsaa badan le xeerka Waa arrimaha doorashooyinka laba kun koob- eh, kowdii si ay wax kabedel ugu samaytaan arrintaana en, runtii halkaasuu gaarsiiyaa ma- saas uga hadlay waa yahay aad iyo aad baad u mahadsan tahay Eh, dhegeystayaalkaasi wuxuu ahaa waryahayaga magaalada hargeysa khadar maxamed cakulle oo khadka telefoonka si toosa ugu jiray mar kale ayaanadu leenahay dhammaantiinba duhur wacaana wanaagsan
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
halka dhegeysaa nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a gabdho dhalinyara ayaa markii ugu horreysay magaalada boorama ka furay xarun jimicsi oo gaar u ah dumarka warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa boorama ka soo diray haashim sheekh cumar good
goobaha jimicsiga ayaa wakhtiyadan dambe ku soo badanaya magaalooyinka waddanka gaar ahaan magaalada boorama qaybaha bulshada ayaana siyaabo kala duwan u danaynaya isticmaalka goobahaasi jimicsiga dadka qaarkii waxaa kula taliya inay jimicsi sameeyaan dhakhaatiirta caafimaadka sidoo kale dhallinyarada ayaa iyagu jecel jimicsiga taasoo ay inta badan xoogga saaraan sidii ay muruqyada jidhkooga u dhisi lahaayeen dhallinyaradaasi haddaba baahiyaha kala duwan ee loo qabo goobahaasi jimicsiga awgeed ayay gabdho dhallinyar ah oo ku nool magaalada boorama waxay la yimaadeen fikrad ah inay haweenka u sameeyaan goobo ay ku jimicsadaan oo u gaar ah maadaama aanay haweenku dhaqan ahaan la wadaagi karin ragga gabdhaha fikraddaasi la yimid ayaa iiga warramay waxaa ku dheliyey inay haweenka u sameeyaan goobo jimicsi oo iyaga u gaar ah magacayga waa isre xasan aadan halkan ka hadlaya waa v o e da waa fikrad nagu dhalatay oo ah muhiim maadaama baahi badan ay bulsha eh, qaybta habluhu u qabaan in ay jiim u khaasa ay helaan maadaamay jirtana ay ku jimicsadaan maadaamay jirto kuwa rag oy ama ku celiliyaan ama dee ayna awoodi karin wakhti ay tagaan oy maamooyinku badan yihiin marka waxaan u furnay fikir inaanu annagu samayno jiim u khaasa dumarka oy iman doonaan wakhtigay doonaan ay firaaqo helaan oo kale maamooyinka oo kale ma tegi karaan duhurada wakhtiyada labada duhurnimo ay ku adkaanaysa iyagoo ciyaal haysta marka waxaan u samaynaynaa inay yimaadaan lixda subaxnimo ilaa sagaalka habeennimo asalaamu calaykum magacaygu waa ismi maxamed yuusuf oo ka socota golden female jim waxaan nahay maxadan group ku bidoobay inaan maxay hadanay bulshada xu qabano gaar ahaan dumarka taasoon u furnay jim aan ugu talagalnay dumarku ay inay ku ciyaaraan iyo koo keliya taasoo aan maxay hadanay dhibaatooyin badan oon ka aragnay magaalada markaan aragnay aan fikirkayaga aan ugu talagalnay inaan dumarka magaalada xuga qabano marka waxaan doonaynaa inaan dumarka aan tareenino siino oon u keenno hablo tareenino bara wax walba si ay u helaan fursadoodii iyo tareerinkoogai dhammaystiran asalaamu calaykum magacaygu waa shukri maxamed cali waxaan ka mid ahay dhallinyarta da-da yar leh ee fikirkoogu yahay ee dumarka baahidoodkooga gaarkaa inay daboolaan ee magaaladan ku nool nahay ee boorama waxaa kusoo badanaya xanuunada sida dhiigkarka macaanka waxyaalahaas oo badan waxa lagaga badbaadi kara waxaan aaminsanahay inuu yahay exercise ilaahay ka sokow een dumarkana aad bay ugu fiican tahay den anagoo ka duulana waxaasoo dhan waxaan jeclaysanay inaanu furno jiim gabadha u khaasa baahiyaadkayga ay u baahnayd inoo dhan ka heli karto goobtan jimicsi ee aad furaysaan haweenku diyaar ma u yihiin inay goob jimicsi oo ay gaar iyagu yihiin ay ku jimicsadaan oo yimaadaan seed kusoo ogaateen inay baahida noocaasi ay jirto Een, fikirka waxaan kusoo ogaanay inay baahi aada u qabaan waxay tagaan jiimamka ragga wakhtiyada labada duhurnimo taasoo celiili ku noqonaysa oo laga odhanay inamadiiba u baahan oo wakhtigoogii bay gaadhay markaa saa darteed haddaan u furno waxaan ognahay boqolkiiba boqol inay imanayaan maxaa la dhahay dumar weynaha ku sugan magaalada Boorama.
Een, waxay u baahan tahay dhaqaale een, la geliyo qalabkaad ku soo iibsataan yaa idinka maalgelinaya waxaa naga maalgelinaya waxa weeya unisef iyo nagaad oo wada socda ay naga maalgelinaya waxa kale oo aan kusii xidhnaan doonaa oy noo ballan qaadeen nagaad inay maxaa lala brian bankii aan ka qaadan karno wixii lacag deymo oo kale oo iyagu nagu xidhi doonaan insha allah tababarka yaa siinaya haweenka jimicsanaya ma rag baa siinaya mise haweenunbaa ku tababaraya habka ay u jimicsanayaan may may waxaa insha allah waxaa siin doonaa hablo weliba khibradeeda leh oo certificate ugu yaraan ka wata hawshan een, jimicsiga haweenka goobtan haweenka ku jimicsanayaan dhaqaale intee leeg baa ku baxaya Een, horta kolley businesku wuxuu fiican yahay in wax yarad ku bilowdid inaad wax yar lagu soo kiciyaa qurux badan waxaan u waxaynaynaa goob qurux badan oo decoration aan wada muraayada marka koowaad ka dhigayno qalabkana qalabka ugu fudud baan imika u keennaa by step step si aan marka dambe aan usii badbadinno qalabada iyo alaab agabkaan keenayna meesha
magaalada buurama waa magaalo ballaadhan haddii hal goob oo keliya aad ka furtaan misleedin way ku filan tahay iminka horta markaintaan bilaabano way ku filantaha waa meel santara oo suuqa dhexdiisa ah bajaajka mar walba ay soo martaa basasku ay soo maraan waa meel santara laakiin hadhow tale waxaan rajeynaynaa in ganacsiga markuu sii weynaado inaan u furno meelo kale baraanjyo kale aan uga furno magaalada dhexdeeda kuwaasi waxay ahaayeen gabdho ku nool magaalada buurama oo ka bilaabaya magaalada goob jimicsi oo haweenku ay gaar u leeyihiin haashim sheekh cumar good v o a buurama
dalka jabuuti dhallinyaro badan ayaa shaqada xamaalka kaga shaqaysta dekedda dalkaasi si ay ugu maareeyaan noloshooda iyo weliba tan qoyskoogaba xuseen qaalib nuur waxa uu mar ka mid ahaa xamaaliga dekeddaasi jabuuti balse hadda waxa uu helay shaqo ka wanaagsan tii hore laakiin waxa uu weli hawshaasi uu ku jiraa qaar ka mid ah aan idhaahda ku jira saaxiibadiis haddaba waryahayaga sagal siciid faarax ayaa kula kulantay xuseen magaalada jabuuti islamarkaana arrimahaasi ka waraystay waa runta inanku saaxiibkayba saleybaan baa la odhan jiray waan wala xamaali jirnay markaa sidii xamaalkiiba haddaba meelaha beerka meel aw meel bay ayuu xanuuni jirta oo dhakhtarka lagayo oo raadinkiili mariyaa la yidhi ninkan namur baa halkaa kaaga yaallo waa lagu jeexi talyaaniga lagu jeexay marka ninkii saleebaan waa la jeexay oo aan aragna waa lasoo jeexo laba toddoba kadib buu hataba soo noqday isagoo bil adu bil meelaha aan dhamaysan buu yimiday waar saleebaan maxaa ku helay maadho imkaa lagu jeexay ma xamaalka usoo noqday markaa buu yidhi dee sow dee hunguruba ciyaalima sugaya maxaan sameeyaa dee haddaan xamaali kara iyo haddii dee aan dhex joog joogaba yoomka ciyaalkaanu soo noqday markaa baan ka yar murugooyo dee saaxiibka markaa baan dee gabaygan ka sameeyey dee markaa waxaan idhi dee war hoyaalay hoyaalayey hoyaalayey hoye nin bogiisa biirihay martoo beerkii laga jeexay waroon badhi idaadiyo han cunin hilib la boodeeyey waroo bahu gargaartiyo han helin hay-ad baalqabaata oo baalweyn diqiiq joonyadiyo gura iyo baastooyin weliba barbaartii haw dhalay biil ka doonayso boqorkaan u weydiinayaa inuu baxnaanshaye boqorkaan u weydiinayaa inuu bogsiyaaye warow caafimaad buuran iyo samiir ku beegaaye ow caafimaad buuran iyo samiir ku beegaaye
marka waxaa jir lahu samirka u qabo si uu hawsha u wado oo ciyaalkiisana u biisho haayo ilaahayna dee haw ku ilaahay baanu berya inuu dee ilmihii isaga caafimaad siiyo haw ciyaalka inuu bas ilaahayna te u aqbalo ninkii waxba imu noqon sidii buu iskaga shaqaysanayey oo ciyaalkiisiina iskaga masruufanayay ilaahay xanuunkiina dib uguma soo celin ilaahay ducadii wuu aqbalay aniguna waan ku farxay dee kolkaa kolkuu isagii oo sidii u shaqaysan oo ciyaalkiisa u shaqaysan oo nambarkiina waxba kusoo bixin oo dhibaato dee ay u keenin xamaalkii marka waan ku farxay dee aniguna saabaan dee saaxiibkay ugu farxo gabaygii waxaan idhi dabalba gabaygi ilahi uu ka aqbalaan idhi dee marka dadka walaalina iska naxaan dadku waa iskula jiid inaan la iska naxo macnaha haddaad qof walaalkaa ahay dhibaato ku dhacdo de marka inaad haddaad de gacan ku gargaari kar hadaad ku gargaarto haddii kalena hadu ducayso oo dee wixii ilaaha wax fiican se bogsiyaa tiraa saabaa fiicante xamaalka tusaale ahaan haddaan een, ka shaqeeyo xamaal ahay subaxii markaan soo kallaho shaqada bilaabo ilaa imsaan wadaya imsaanka lay siinayaa een, ma waxaa lay xisaabinaya xabadii aan qaado mise maantao dhan lacag go-an baa lay siinaya mayihi deymka macnaha kolkaad subax imata haddii lagu xisaabinayo oo kartoonka qaadba lagu xisaabinayo way fiicnaan lahayd inkastoo marmar tahay shaqadu yaraanayso laakiin kolkaad subaxa toddobada imato waad galaysaa ilaa koob iyo tobanka ilaa tobanka habeenimo kun iyo shan boqol baa lagu siinayaa kun iyo shantaadii boqol waa biyaad ka cabaysaa waad haraadaysaa nool baad kasoo bixinaysaa kolka duhurkii hadaasha aqaareer baad u baahanaysaa xaafadda hadday u banta sideed boqol ama sagaal boqol baa u tegaysaa haddaad weliba ninka ragga cunaha isqabta ka kalena shan boqol buu ogeyn hadduu doono marka wax weyan waa dhibaato aad u adag weeyaanoo cishada hadacdana dee waxba malihid oo waxaa la yidhi meel dameer haddii laga fo dameer baa lagu xidhaa ku kalaunbaa cishada adima weya looga yeer halkaasoo badelkaaga gala kun iyo shantaadii boqol qaadanaya marka shaqo joogtaa maaha oo shaqo qof kasta u go-an maaha waa marba si u helo hadduu isagu la waayo mid kalaa la keeni mid kalaa la keeno dee cishadaad bukoota ama meel marto bedelkaagii lacagda kuma soconaysa mid kalaa la keeno yoomkii adii lagu siinayaa la siinayaa qofkii oo saabay weyan dhibaatadaa bay leedahay shaqada xamaalku aduu imisaad ka shaqeynaysa shaqadan xamaalka waa in badan bata ilaa laba kun iyo markii saddexdiiba malakii baxa la yidhi ilaa de waxaan ka shaqeynaya kolka nimka dukaanka furtana laba kun iyo afar iyo tobankii bay ahayd kol walba waxaan dooni jiray saan uga bixi lahaa inde wuxu qabsan lahaa anoo halkana ku jira ayaan dooni jiray dhalinyaro badan baa ka shaqaysata ha ha dad badan baa ka shaqeeya oo adugu nin walba nasiibkiisa de intii kolkeen ku wala kalay in ka najaxdo dee wax iska urursato dee baykaabiyo wax ka iibsatay in shoofeere noqoto barmiyi iyo kabas iyo inta ku adkaatay siday awlaadooda u hagaajin lahayd oo awlaadii dee ay u hedlanaysa dee ilaa ninka awlaadtana dad si fiican u korso tacliinta dhiganayan waxay ka dhigan tahay waa dee barmiyigooda oo kale ka dhiganto hadda mustaqbalkii dee iyaga ku anfacaya marka anigu waxaan ku guulaystay intii dee ciyaalka ilaahay hagaajiya tacliintii u dhamaysay ee ay u shaqo tageen baan ku guulaystay ilaahay maadii guushay imikana waan iska daayo oo sidii kale suuqa waxaan ku hor iibiyaay waan iska joojiyay xamaal marka hadda gabdhaha leedahay gabdhahaaga baa ku anfacay gabdhii baa anfacay alxamdulilah gabdhii baa anfaco anigii ordaydii baan anfacay idna iska dasabaagiyey aniguna waan ku sheegay xamaalkii waan iska daayey waan iskana fiicnay alxamdulilah waa aad baan u fiicnay dad badan waxay yidhaahdaan gabdhaha iyo wiilasha wiilasha faa'iido badan wax noocaas kalaa bal ka waran gabdhahaaga horta waxa weya horta ilaahay wuxuu ku siiya wiil iyo gabadhba wixii ilaahay ku siiya waa alxamdulilah marka wax walba waa wuxuu ilahay ku siiya anigu laba gabdhood iyo wiilba wiilka curadka wiilba iga shafeecay saddex gabdhood bay dhashay intaabaa gabdhaha haddii imika wakti ninka la joogo ninka gabadh la unbaa nool dadkuna saab u garowsiyo ninka imika matalan gaba laba gabdhood ee u shaqaysa magaalada u joogta gabadhay waxay shaqaysa jaadka ama cunayso ani imika cisho dhawo mishaarada qaatay waxay iga tidhi aabbo ama hooye shan kun iga siiya lacagta ama toban kun iga siiya bay tidhi mushaarkeed inay qaadatay bay tiri in shan siiyo inta wiil saba waxaa laga yaabaya horta nus buu dee kuu keeni lahaa ha ma ku bixin lahaa dee baleeg iyadoo soo daashay intoo dhan shaqaynaysaa tiri aaba shan kun oo wax ku iibsada ama toban kun iga siiya bay tiri marka taasaa kusii farax gelinaysa dee marka waxa weeyaan de inaa ilaahay de gabdhaha anuma waxaan leeyahay gabdhaha aada uga fiican baan le waqtigan wiilasha marka wixii ilaahay ku siinay alxamdulilah baan leeyahay yes anu waxaan aada u taageersanay gabdhahan taageersanay waan jecelahayn anu
wagaaga dhegeystayaaalkaasi wuxuu ahaa xuseen qaalib nuur oo ka mid a dhallinyarada waddanka jabuuti islamarkaana shaqooyin usoo qaban jiray oo ah ay uu kaga shaqaysan jiray waddankaasi jabuuti ka sameeyey maansooyin kala duwan waxaanu magaaladaasi ugu warramayey wariyahayaga sagal siciid faarax haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha waxaana la socodsiinaya axmed cali sheekh
kulansi wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinta cayaaraha koobka horyaalada qaaradda yurub ayaa caawa dib u soo laabanaya kadib markii laga nastay dhowr toddobaad waxaa dhici doona laba kulan oo aad u adag kulanka koowaad kooxda atletico madrid ayaa waxa ay ku martigelin doontaa kooxda liverbool ciyaartan oo ka dhacaysa magaalada madrid labadan kooxood ayaa hadda ka hor afar jeer isku arkay koobabka qaaradda yurub ayadoo mid waliba uu adkaaday hal jeer halka laba jeerna ciyaaruhoodii barbardhac ay ku dhammaadeen kooxda atletico madrid ayaa guushii ugu dambaysay ee labadan koox gaartay xilli ciyaareedkii markaasi oo kooxda liverbool ay ka reebtay samafinalka koobka yuruba league sidoo kale kooxda atletico madrid ayaa waxa ay kooxda liverbool isku arkeen koobka horyaalada qaaradda yurub markii ugu dambaysay xilli ciyaareedkii markaasi oo labadii kulan ee dhex maray labada kooxoodba ay ku dhammaadeen barbardhac gool iyo gool ah kooxda liverbool waa kooxda difaacanaysa horyaalka qaaradda yurub oo xilli ciyaareedkii lasoo dhaafay ayay ku guulaysatay dhinaca kalena kulan kale oo xiise badan ayaa dhex mari doonaa kooxda brushi dortmond oo dalka jarmalka ka dhisan oo martigelin doonta naadiga b s g oo ka socota dalka faransiiska labadan kooxood ayaa markii ugu dambaysay waxa ay isku arkeen gruubka koobka yuruba league xilli ciyaareedkii markaasi oo ciyaartii ka dhacday magaalada dortmond ay ku dhammaatay barbardhac gool iyo gool ah halka ciyaartii ka dhacday magaalada barisna ay ku dhammaatay barbardhac eber iyo eber ah dhinaca horyaalka brimier league haddii aynu eegnana kooxda kubadda cagta manchester united ayaa xalay dib u soo noolaysay rajadeeda ah inay ku dhammaysato ugu yaraan kaalinta afraad ee horyaalka si ay uga qayb gasho tartamada qaaradda yurub xilli ciyaareedka soo socda gaarahaan koobka horyaalada qaaradda yurub manchester united oo u safartay kooxda chelsea ayaa xalay waxay kaga soo adkaatay laba gool iyo waxba goolashan waxaa u kala dhaliyey ciyaaryahan antony marshaal oo dhaliyey daqiiqadii afartan shanaad iyo ciyaaryahan harri maguire oo dhaliyey daqiiqadii lixdan iyo lixaad kooxda kubadda cagta manchester united ayaa hadda waxa ay ku jirtaa kaalinta toddobaad iyada oo kooxda chelsea oo kaalinta afraad ku jirta ka dambaysa saddex dhibcood waxaa sidoo kale ay hal dhibic ka dambaysa kooxda kaalinta lixaad ku jirta ee sheffield united iyadoo laba dhibcoodna ka dambaysa kooxda tottenham hotspur oo ku jirta kaalinta shanaad waxaa suurtagal ah in kooxda ku dhammaysata kaalinta shanaad ee xilli ciyaareedka soo socda u soo baxdo horyaalka qaaradda yurub sababo la xidhiira iyadoo kooxda kaalinta labaad ku jirta ee manchester city laga mamnuucay tartankaasi hase yeeshee mancid ayaa weli waxaa u furan racfaan ay qaadan doonto kadibna go'aanka rasmiga ah lagu shaacin doono dhinaca wararka ciyaaraha haddii aynu eegnana dagaal dhinaca hadalka ah ayaa ka dhex qarxay tababaraha kooxda man united olegana solshire iyo wakiilka ciyaaryahan paul bogba oo lagu magacaabo mino rayola ciyaaryahankan u dhashay dalka faransiiska oo lixlabaatan jir ah ayaa ka soo kabanaya dhaawac ka gaaray anqowga hase yeeshee rayola ayaa dhowaan waxa uu soo jeediyey in laga yaabo inuu dib ugu laabto kooxdiisii hore ee yuventus taasi waxay dhalisay jawaab ka soo baxday solshire oo sheegay in ciyaaryahan paul bogba uu yahay ciyaaryahan man united ay leedahay balse aanu ahayn ciyaaryahan mino rayola uu leeyahay hadalka solshire ayaa waxa uu ka caraysiiyey rayola oo qoraal uu soo dhigay baraha bulshada ku sheegay inuu rajaynayo in tababarahan u dhashay dalka norway aanu soo jeedinaynin in ciyaaryahan paul bogba uu maxbuus u yahay isaga rayola ayaa waxa uu yidhi paul ma ahan hanti anigoo aan leeyahay sidoo kalena ma ahan hanti uu leeyahay solshire paul waxaa iska leh paul xiddigan u dhashay dalka faransiiska ayaa la rumaysan yahay in muddo uu isku dayey inuu ka tago kooxda man united ayadoo kooxaha real madrid iyo yuventus ay doonayaan hase yeeshee qiimaha ay kooxda united dul dhigtay oo aad u badan ayaa la rumaysan yahay inuu ka hortaagan yahay in uu ka dhaqaaqo garoonka old trafford xubinta cayaarahana waa naga intaas
xubintii ciyaaraha ayaynu dhegeystayaal intaasi kaga soo gudub doonaa oo inala socodsiinaya axmed cali sheekh haatanna aynu ku wada nasanno heesta dhoof jacayl iyo weliba xaawakiin
dhaxantu igu sugaayey iyo dhaalkii baan xasuustaa ilma dhaba iga tidhi heestaasi ay ku luuqaynaysa fanaanada
xaawakiin ayaan dhegaystayaal kusoo gabagabayn doonaa idaacaddii duhurnimo tan iyo afarta galabnimo waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo
waliba